howlahaasi iskugu jira dibudhiska iyo daayactirka ayaa ka socda jidka laamiga ee ugu ballaadhan uguna socodka badan baabuur taxamuulka sida ee usii jeeda dalka etoobiya waxaa howlahaasi fulinaysa hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka dalka ilaa xuduudaha jabuuti iyo dalalka deriska ee loo yaqaano d p c r jabuuti bor corridor road agaasimaha guud ee d p c r cabdi ibraahim faarax ayaa iga waramay howlahaasi iskugu jira dibudhiska iyo daayactirka ee ka socda jidkaasi dariiqan eran one brojeyo badanna waa laga soo sameeyey dariiqa ku saabsan waxaa jiray kokagalaafin laga soo bilaabo ilaa daagaru labaatanki kilomitr oo wakti dhow la furay oo imika de nadiifa waxaa socda imika daagaru meesha ku dhammaaday brojegii hore ee japonega ilaa galamo amba ilaa dakhil waxaa ka socda iminka shaqo maanta dibudhisa oo shirkad ay wado c c c c ay wado waa aragteen kaan siduu u socdana de waqti dhow sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka dhammaadkiisa dariiqaasi u dhammaan doona saa u aragteen intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba daayactir amba dibudhis waa ka socda so dowladeenuna waxay gelisay lacag weyn bay gelisay amba boorarka ahaato amba dariiqadaba way ka muuqataana dariiqa inimka shaqooyinkan ka socdo guud ahaan markaad eegto jidadka laamiga ay kori xaaladooda guud maxaad odhan lahayd iyo mustaqbalkooda waxay leeyihin blas muhiima isdhexgalka dhaqaaleed etoobiya jabuuti amba wadanada geeska bari badaan lahayn waxaa lagu ammaanay weyn waa ammaan wadano kaleo iminka koridooro kale haddaa la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka de gaarigu wax dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta de waxaa jira koridooro gaariyadu kolkay kasoo baxaanba marsooyinka ay askari la socoto ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulilah muhiimada weyn waa waa ammaan gaarigu uu ka soo baxay dekadii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo nabad buu ku marayaa nabadda alxamdulilah guddoomiyaha gobolka dikhil xasan cabdi rooble ayaa ii sheegay qaabka dhaqaale ahaan gobolku uga faa'iidaystay howlaha dhismaha jidkaasi kan tiro koobna dadka halkaa ka shaqeeya ay iskugu jiraan dad xirfad leh dad kuuliya amba waxa loo yaqaano uufuriyeyga loo yaqaano ilaa lix boqol yaan ku qiyaasnay oo maalin kastana way biirayaan taa waxaa soo raacda alaamahan lagu shaqeeya gaadhisha waaweyn ha noqoto iskarowooyinka carfidadaha waxaa loo yaqaana les engins de travaux publics loo yaqaano afka qalaad wixii dikhil joogo dhan waa laga karaystaba baahidu ay ka in kastay ka ballaaran tahay waxay u tabeen amba ay u tallaabeen gobolada kale amba jabuuti magaalada jabuuti caasimadda inay kasoo karaystaan ayay u tallaabeen markaa dhaqaale ahaan wax badan ayaa dikhil markaasi kasoo galay dhismaha socda wadada hareerihiga waxaa jira maqaaxyaal badan ayaa jira marka maqaaxyaasha dad heer dikhila ayaa ku shaqaysta waxbaa laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya wadada laamiga ee la sameynaya maraya guddoomiyaha golaha maamulka deegaanka gobolka dikhil mahad xuseen axmed ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan halkay kolba marayaan howlaha dhismaha jidkaasi
waa ta ugu weyn ay maraan boqolkiiba siddeetan markaa baabuurada tamaamuulka ee etoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maadka alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan markaas waa xundhuurtii dalka ayaa la oran karayaa marka wadadaas daacatir baa loo sameynaya waa run oo dariiqu dee waxaa weeyaan dadku way raakaysadeen oo weli ma la wadaa bay yidhaahdeen reer jabuutina waxay ka faa'iidaystaan marka ay tegayaan xagaabaxa u baxayaan bay dariiqaas markaas ay maraan sida xaggaas mare ka tagaan waxa weyaan in la samro oo dariiqu waxa weya maal badan baa la geliyaa markaas waa shaqo badanna weeyaan dariiq waxa weyaan soddon sannadood afartan sannadood inuu jiro lagu talagalay oo weyn weeyaan markaas alxamdulilah intii da ilaahay maad aragtay siduu u qadaray way u socotaa natiijadeedana ilaa labada kun iyo markaas afariyo labaatanka in uu dhammaado dhammaadkiisa inuu dhammaado ayaan rajajeynaa insha allah oon aan sugaynaa insha allah markaas annagu haddaan nahnay dee maamul goboleedkii iyo annagoo la kaashanayna prefecturekaba iyo wasaaradda maad aragtay gaadiidka de b c r ta waxaa jira commitee yaa jira markaa meel kasta ay socoto waan la soconnaa markaas kolba hawsha siday u socotana waa waan la soconnaa markaas leanna aniga kuu sheegay waa xundhurtii dalka gobolkana xundhurtiisii weeyaan markaas aad iyo aad baan ula soconnaa markaas oo si fiican ayay u socotaa rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti